haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o wda oo aanu ku eegeyno suugaanta ay soomaalidu ka tirisay xanuunka covid sagaal iyo toban xuseen bare aadan ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegeyno suugaanta iyo gabayada soomaalidu ay ka tirisay cudurka corona oo dunida si weyn u saameeyey soomaalida ayaa ah bulsho aada u qiimaysa suugaanta iyaga oo hadba waaqaca taagan iyo dhacdooyinka taariikhiga ah isugu gudbisa hababka kala duwan ee suugaanta oo uu gabaygu ugu horeeyo abwaan bashiir sheekh cumar good waa gabayaa soomaaliyeed islamarkaana waxa uu maqaalo iyo daraasaad badan ka sameeyey suugaanta soomaalida oo uu ku qoray luuqadaha carabiga iyo ingiriiska kuwaasi oo lagu daabacay wargeysyada caalamiga ah ee ka faalooda suugaanta adduunka waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa ahamiyadda suugaanta gaar ahaan gabayga uu u leeyahay nolosha aadamaha waxaa la yidhaahdaa ama raggii dersay culimada deristay ay yidhaahdeen gabaygu waxa weeye counsilor waxa weeye la taliye waxa weeye oo dadka tale u kala la taliyo de qofka ama qofka ama bulshada talo usoo gudbiy usoo gudbiya waxaa la yidhaahdaa waa isku xidhaha ama bridgeka ama safiirka ummadda iyo bulshada markaasi gabaygaasi iyo afkaasi uu u jeedo isku xidha oo waxaad arkaysaa dad isku cadowa oo haddana gabay keliya wada jeclaysanaya wada daliishanaya marka isagu barrier ma laha oo waa borderska ka gudbaa xadadka wuu ka gudbaa gabaygu wuxuu ifiyaa meelaha meelo madow oon dadku hore u arkaynin wuxuu wuxuu keenaa waxa la yidhaahdo ingiriisiga element of surprise buu leeyahay af soomaaliya haddaan ku joogo ambabel waxbuu kugu ambabalinayaa adigoo meel aanad ogeyn ama kaa qarsoonayd ayuu si kale kuu tusayaa aanad hore u arkayno markaasaad ku ambabaraysaa marka ambabarkaasi xaqiiq aad garanayso ood ogeyd ayuu si kale kugu tusaad ku ambabaraysaa ambabarkaas baa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee gabayga jacaylkiisa keena shucuurta biniaadamka u kiciyo ay ka mid tahay nin gabiya ahaa nin gabiyaaya oo ilaa hadda nool oo la yidhaahdo adoniis oo ah nin caraba ayaa wuxuu yidhi dabeecadda bani aadamku waxay tahay waxay u dhisan tahay buu yidhi sidan sida tan oo ah wixii meel lama filaana kaga soo baxa inay inay la yaabaan ama jeclaystaan oo dareenkeega aada u kiciyo gabayguna saas oo kale ayuu ku tilmaamay inuu yahay markaa dareenkii ayuu kicinayaa gabaygana dee af carabiga waxa lagu yidhahdaa shicir waad garanaysaa oo shucuur bay ka timid waa dareenka marka marka la yidhahdo doorkuu leeyahay gabayga haddaan eryo kooban kana ka soo qaato waxaa jira tafiiranka ama procreationka waxa la yidhaahdo laba laba laba laba siyaabood buu tafiiranku dhacaa ama loo tafiirmaa midi waa waa tafiiranka physicalka ee dee bani aadamka iyo xoolihii iyo dhirta iyo wax walba is dhalaan tafiirankaas kaas waa ka physicalka ah ee la arkayo ee dee jirhka ah waxaa jira tafiiran kale oo ah xagga dhaqanka oo ama spiritual ah ama cultural ah ama xagga cilmiga ah marka markaad eegto gabayga iyo waxyaabaha kale suugaanta iyo diinta waxa weye waa spiritual procreation baa la yidhahda waa dhinacii magaranaysaa ruuxiga ahaa ayay ayay ka korinaysaa bani aadamka oo ay dhalinaysaa had iyo jeer nolol cusub iyo iyo iyo waayo cusub scienceoo kalena ama cilmiguna waxa weye knowledge procreation baa la yidhahda isaguna waa tafiirtii xagga cilmiga ayay tahay marka doorkaasi weyn oo tafiirtaba dee la xidhiidhaa in dhaqankii iyo hidihii iyo iyo ruuxigiiba had iyo jeer jadiidiyo ummadda u jadiidiyo ayuu doorkiisa ugu weyni uu yahay markaan soo kobnay dee aad baa looga hadli karaa oo lacture dhan baa laga jeedin karaa marka marka tixda iyo miisugu ishelaana dee waaba dawo sida neecawda ama laydhu jidhka ugu dhacdo ayay tixda iyo muusiga isxambaarsani qalbiga ugu dhibcaan waa raaxo waa dawo waa dareen adduun kale ku geynaya nin la odhan jiray ibna rumi oo jalaaladiin jalaaladiina rumi la odhan jiray oo suufi weyn oo adduunka laga yaqaan ahaa middle agekii noolaa ayaa wuxuu yidhi nin qof walba dariiqad buu leeyahay uu u maro si uu ilaahay u gaadho anigu wuxuu yidhi dariiqadan doortay in ilaahay ku gaadhaa waxa weeye muusiga iyo xadrada marka ilaa halkaas ayuu muusigu iyo tixda isxambaarsanay ay doorkaa leeyihiin abwaan bashiir good ayaa dhowaan curiyey hees ugu talagalay wacyigelinta iyo ka hortaga cudurka corona oo lagu magacaabo inuu faafo u diid inuu faafo u diid coronavirus gacanqaad ka fogow coronavirus baabacaduu fadhiyaa coronavirus faruhuu dhex galaa coronavirus faraxalo faraxalo saabuuntaa firkisoo ficilkiisa dishee faraxalo faraxalo anfayruuska dilee faraxalo faraxalo saabuuntaa firkisoo ficilkiisa dishee faraxalo faraxalo anfayruuska dilee faraxalo faraxalo
halabuurka soomaaliyeed ayaa gabayo kala duwan ku falanqeeyey cudurkan coronavirus ee dunida ku cusub saameyntana ku yeeshay noloshii aadamaha waxaana ka mid ah sugaanyaanadaas abwaan mustafe maxamed maax oo ku sugan magaalada adis ababa mahad ballaaran kabacdi xusenow muddada shanta bilood ah ee aadamahooda soogan yahay welina aanay muuqan sida iyo goorta laga baxayo sababteedana uu leeyahay xanuunkan aafada ah ee arlada saameeyey sida qof waliba dareenkiisa uga falceliyo uguna cabiro aragtidiisa tix iyo tiraab midka ay ugu sahlanaato ayay abwaanaduna dhinacooga dhaxal ugu reebaan dhatada suugaanta si timaadada inagu soo fool leh wax looga dheehan karo taasi ayaa sababtay sadaradan kooban ee aan ugu talagalay inaan ku xardho taariikh dhagaaleedka aafadan dhagaheena ku badatay indhawaaleba dad badan oo asxaab iyo qaraabo ahna ay ku waayeen in badan oo bulshadeenna ka mid ahi ilaahay inta jiifta waxaan uga baryaynaa inuu baxnaaniyo intii sababteeda ku hoyatayna naxariistiisa uu u ballaadhiyo tixdan silic iyo sarihii korona silic iyo sarihii korona aan ugu suntay ayaa waxay ku taariikhaysnayd bishii abril ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaana ka mid ahaa duunyada silcaysee misano kala sarrayndaysay saraha karooruhuna simi sankujiidlaha sankuneef la wada yaaban yahay saami baa qorane sawaariikhda kiimaali jira saaqmi oo dumay danyartiina sugayaan mar dhow saaca loo daro oo aan soomaaliya lahayn sabasabayntoona sakaduhu bandoobay galeen ruuxma soo maro sanqarh baan ka yeedhayn barliin saandiyeegada sidni baa la xidhay roomi way silsilcaysaa haadkaa sabeeyo barxado aadmi sare jooga lama arag sabaanadan cabdoosaarihii yurub dhulalka isiraadnaawad baa lagu sugaa meele saaxiib la booqday ma jiro deris la sooriyaaye salaantaaba laga rooriyaa waa suldaarada e gaadiidkii samadiyo la daawaan safrahayaaye safsaf bay u yaalaan barxado aan la sii filane saadaalna xaalkeedu waa siiga iyo boodhe socotana halkeeday sa togan wada sugahayaane saban aakhri weeyo nafluhu wuu sahwiyayaaye malahayga waxay saaran tahay seeska aakhire eh oo weliba waxa xaalka sidan loogu sababeeyey sifir bay ku dhowdahay arladu saacad loo qoraye inkastoo nafluhu soog u yahay siidhay iyo foolin saatir baa u caalima halkii lagu sargoyntaase sidaa iyo darteed waa inaan dayano saansaane samadaa la dhowraa markuu xaal sidaan yahaye siduu yidhi abwaan saatirkay samey garaadkiisa soonkiiyo salaadii haddaan sadaqadii daayo anan seexday waa beri waxaan sugiba waa naare masaqiir yar baan ahay miyaan la isu-aalaynin cudurka corona ayaa kasokow saameynta uu nolosha caalamka ku yeeshay waxa uu muran badan ka dhex abuuray dadweynaha iyadoo oo uu qofba wax ku micniyey jahwareerkan uu dhaliyey cudurkan ayaa waxaa gabay ka tiriyey ciise khayre rooble oo ah abwaan islamarkaana ah saxafi isagoo madax u abkaalada wararka ee midowda dalalka islaamka ee xarintoodu ay tahay magaalada jiddah ee boqortooyada sacuudiga cimrigaaga oo raagaa cudur aan la arkayn oo caalamkii la weeraro cid ka siigta la waayo laska caabi karin oo daba kaa celinay inuu cajiibuu ku tusaa cudur weeye dilaayo hargab buu ka cutaa caabuq buu isku rogaa cid taqaano la waayo minbacay u macnay wadaaddaa cartamaayo cadho eebbahay weeyo qoomkii casijaro obuu ciqaab uga dhigaaye xasiiskeenna ka yaaboo cibaadadiisa badshabay badan kula cabireen qayb kalaa ka cadhooto oo hadal u caqlidhaamiyo cilmidaan ku tilmaamtay waa fayrus cudurkani oo madow iyo caddaan iyo caalin diinta yaqaaniyo gaalka caasiyey eebbe shaydaan caabudaya cidna gaal uma laayay u caddaysa warkeyga amar weeye cusuboo yurubtii camirnayd ee cirkaan soo gujinaaye dayaxaan camirnaa ku caddaysa qoraal talab ay ka caraarto indhaha aada laga saaro ceebbaa ka dilaacdo shiinahoo lagu cawdiyo cawimad bay dalbadeen cudurkaas sababtiisa dowladahaas ku cadoodo cudur shiina ah weeye taraan baa carrabaabo shiinaa ka cadoodo uturad buu ku tilmaamay waa ciraaba adduuna casiiskiinna abuurow dunidii carcaraabtoo cabsibay la xirooto masaajidii la cidleeyo cumradii laga baaqayo cid kaloo lagu cawdiyo ciidan loo dalbadaa caadila uma naqaani adaan kuu cabanay ee cudurkan naga qaado caafimaad loogu baday
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tanii kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo